dhalbaaxooyin ayaa lagu dhuftay tii ugu dambaysay oo ka dhacday meesha la yidhaahdo tayeglow degmada tayeglow oo kale khasaare aad u badan baa ka gaaray amiiro badan baa kaga dhintay maantana sidaasoo kaleetaa la yeelay dharbaaxa ayna filaynin ayaa lagu dhuftay oo ciidamadu ay ku dhufteen xoogga dalka soomaaliyeed kuwa koonfur galbeed iyo booliiska soomaaliyeedba gebi ahaan waa laga wada qaybgalay dagaalka maya al-shabaab ayaa weerarka soo qaaday xilligii salaadda subax la gelayey oo dadka islaamka ay salaadda u istaageen ayaa iyaguna weerarka soo qaadeen ilaa iyagu diin shaqo kuma lahan diinka diinta islaamka bannaanka ka taagan yihiin walaaha annaga askana nagaga shahiiday laakiin khasaaraha dhinacoodu u badan yahay oo run ahaantii aad iyo aad iyo aad khasaare xoogla ayaa maanta gaaray oo goobta ku gaaray deegaanka goobgaduuda buurey waxaa gacanta ku haya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed booliiska new booliiska oo koonfur galbeed iyo ciidamada booliiska soomaaliyeed intaba way ku sugan yihiin